dowladda hoose ee magaalada jowhar ayaa geeka furtay barnaamijka dad dhigista oo laga diiwaan geliyo shacabka magaalada jowhar dahafuurku wayba ku qayb galay maamulka degmada odayaalka iyo qeybo shalduwan ee bulshada ee ka dhaqan jowhar xokayaga dowlada hoose ee degmada jowhar maxamuud xasan bariise iyo bulshada degmadan sharaxay barnaamijka dad dhigista ee laga diiwaan geliyay shacabka
in la diiwaangeliyo xaaladaha madaniga ah ee ku dhaca dadka sida dhalashada iyo dhimashada si sahlan oo casri ah hal marna la diiwaangeliyo xaalad walba oo uusan qofku u baahan in laba mar la diiwaangeliyo dhalasho ama dhimasho loo diiwaangeliyo hal mar iyo maxaa la yidhahdaa meesha aad joogto degmada aad joogto oo hadda degmada jowhar xafiiska diiwaangelinta tegaysa hal mar isdiiwaangeline yacni ma u baahnid haddaad xamar tagto ama garow aad tagto ama baydhabo aad tagto inaad dowladda hoose baydhabo aad tagto iska diiwaangeliso warqad diiwaangelin ah ka qaadato ama dhalasho ah ama dhimasho ah ama furiin ah aa ka qaadato uma baahnid gudoomiyaha maamulka degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar iyo bulshadan kabaaqi inay ku faa'iidaystaan wayna saasaata uu shacabka jowhar usan faahfaahiyay sidiiya muhiimgeeta barnaamijka daddegista ee laga diiwaangeliyo shacabka waxay u anficaysaa wadankao dhan sida uu sheegay xogeeyaha labaatan degmo ayaa maanta ay ka furmayaan barnaamijkan waxayna sahlayeen adeeg kasta qofka biniaadanka uu leeyahay hadda waxaa dhacdo in laga magaciisii aad iska diiwaangelisid ama dhalasho iyo sugnaan qaadatid sanno ka bacdi luu dhao haddana bagii adoo wax ka qaadanaayo waa kaa dhacday luu dhahayo hadda casri waaye haddii jowr aad ka qaadatid waxaa meesha ugu dambaysa ee soomaaliya ayaa magaciisii laga arkaa in oo jowhar ku dhalatay waxaa laga arkaa dowladdii dhexe dhexdeeda annagaa mar hore iska baabi'ini oo magaciisii raadkii dowladdii markaan magaciisii aan bursani waxaa baaba'ay raadkii oo barnaamijkan waxaan ogaal la'aan noqoni maalintii oo burburka dhacay ka bacdi haddana waxaan rabnaa in ogaalkii noo soo noqdo hadduu al yidhaahdo barnaamijkayna daafurka oo feeskii ugu horreeyey ah ama wejigii ugu horreeyey maanta waa noo daafuran yahay tanyanagadaas markii inka horreysay oo jowhar ayaa markaasaytay lagu hirgeliyay barnaamijka daddegista ee laga diiwaangeliyo shacabka jowhar